VOA Larry London. Stay tuned for the hits on VOA 1.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee fimida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaatanka bisha janawari sanadka labakuniyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan dhallinyaro magaalada laascaanood ku dhaqan oo bulshada ka caawinaya arrimo ay ka mid yihiin caafimaadka
wuxuu ahaa dareen bulsho kaasoo dhallinyarada deegaanka ama gobolka sool ay ku ururinayeen qaaraan ujeedadiisa guud ahayd in lagu soo iibiyo mashiinka dhaliya oksijiinta si bulshadu ay u hesho oksijiin ku filan
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab mar kale dowladda maraykanka ayaa jimcihii sheegtay inay ka joojinayaan maraykanka afar iyo afartan duulimaad oo shiinaha ah kuwaasoo ay sameyn lahaayeen ama ay sameynayaan afar diyaaradood oo shiinaha uu leeyahay oo ah kuwa xamuulka qaada iyagoo kaga falcelinaya go-aanka dowladda shiinaha ay ku joojisay diyaarado kuwa xamuulka ah oo maraykanka uu leeyahay sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban joojintan ayaa bilaabmi doonta bisha janawari soddonkeeda iyadoo ku bilaabmi doonta diyaaradda hiimeyn ee qorshaysan inay ka duusho magaalada los angeles una duusho hiimeyn waxaana uu socon doonaa go-aanka ilaa bisha maaris sagaal iyo labaatankeeda sida ay sheegtay waaxda gaadiidka go-aanka ayaa joojin doona qaar ka mid a duulimaadyada diyaaradaha hiimeyn air china china southern airline iyo china eastern airline tan iyo bishii december koob iyo tobankeedii ee sanadkii hore mas-uuliyiinta shiinaha waxay joojiyeen labaatan duulimaadyada diyaaradaha united airline ah toban american airline ah iyo afar iyo toban diyaaradood oo delta airline ah kadib markii qaar ka mid a dadkii rakaabka ahaa laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban qaramada midoobay iyo ururada samafalka ee caalamiga ah ayaa walaac iyo cara ka muujiyey weerarada duqeymaha cirka ah ee sacuudiga uu jimcihii ka fuliyey dalka yemen kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan toddobaatan ruux islamarkaana hawada ka saaray adeegii internetka ee dalkaasi weerarkii aroortii hore ee jimcaha ayaa lagu qaaday xarun si kumeel gaar ah dadka loogu hayo oo ku taala magaalada sacda ee waqooyi galbeed ee yemen oo dadka ugu badan ee ku jira ay ahaayeen muhaajiriin ay ku jiraan caruur iyo haween kana mid ahaa kuwii ku dhintay kuna dhaawacmay madaxa dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee yemen axmed mahad ayaa sheegay in qiyaastii laba boqol oo ruux oo dhaawaca loo qaaday cisbitaalada maxalliga ah iyo shaqaalihiisa caafimaadkana islamarkaana goobtaasi ay weli ku jiraan meydad badan oo aan la qiyaasi karin howlgalka qaramada midoobe ee yemen ayaa sheegay inay si aada uga walaacsan yihiin weeraradii milatari ee magaalada caasimadda ee abudabay ayna ku dhinteen dad rayid ah xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa cambaareeyey duqeymaha cerka iyo weerarkii xuutiyiinta imaaraadka intii lagu guda jiray shirkiisii jaraa-id ee jimcihii xulafada sacuudiga oo horkacayo ayaa xoojiyey weerarada cirka ah tan iyo isniintii markaasoo xuutiyiinta ay sheegteen weerarkii diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday magaalada abudabi ee caasimadda dalka isutaga imaaraadka carabta dhagaystayaal warkeennii dunidana waa nageynta suba duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdikariin olol oo jooga magaalada laascaanood
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni madasha oo idinka imanaya toddobaadkani magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijkeenna injineer cabdiqaadir maxamed nuur iyo maxamed cabdilaahi xaaji cilmi cabdifataax maxamuud ismaaciil dhammaantood waxa ay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka sool barnaamijkan aynu diiradda ku saari doonaa muhiimadda bulshada waxqabsiga ay samayso magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa bulshada iyo aqoon-yahanadu ay dhowaantani keeneen mashiin loogu talagalay in laga dhaliyo oksijiinta kaasoo looga faa'iideynaya dadka cisbitaalka magaalada laascanood gaar ahaan dadka xanuunada kala duwan ee u baahda oksijiin lagu caawiyo dadaal ay muddo badan wadeen dhallinyarada ayaa bulshada waxay ka ururiyeen dhaqaalo ugu horeyn injineer cabdiqaadir oo ah guddoomiyaha dhallinyaradaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya dadaalkii ay muddada dheer soo wadeen bismillahi raxmaan raxiim barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij iskutashiya oo socday muddo toban bilood ah wuxuu ahaa dareen bulsho kaasoo dhallinyarada deegaanka ama gobolka sool ay ku ururinayeen qaaraan ujeedadiisa guud ahayd in lagu soo iibiyo mashiinka dhaliya oksijiinta si bulshadu ay u hesho oxygen ku filan dareenkaas runtii uu hirgalay dhallinyaradu waxay muddada tobanka bilood ururisay lacag boqol sagaashan iyo saddex kun ah runtiina waxay soo iibisay mashiin dhaliya oxygeenta weliba kuwa ugu fiican uguna tayada badan wuuna shaqaynayaa iminka oo shaqadii buu bilaabay bulshadiina runtii waxay ka soo celisay dareen wanaagsan oo ah inay u hirgashay rajadii maaragtay ay naawulayeen marka waxaanu runtii dareennay inuu yahay barnaamij lagaga dayan karo inay bulshadu iskutashi haddii ay samayso ay wax badan qabsan karto sidoo kale maxamed cabdilaahi maxamed maadaama aad ka mid tahay dadka bulshada gobolka sool arrimaha bulshada ka shaqeeya gaar ahaan caafimaadka bal tusaale ahaan dadaalka ay dhallinyaradani ay sameeyeen oo ay dhaqaalaha inta lega ay ku ururiyeen mashiinkana ku keeneen bal waxyaabaha laga baran karo muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay isku tiirsanaato xilligan oo kale bal nooga war waxaan si guud oran karayaa barnaamijkan waxaa laga baran karayaa in bulshadu iyada si iskeeda isku tashi ay waxu qabsan karto waxna u abuuran karto fulinna karto mashaariicba mashruucu ka culus yahay ama ka waaweyn yihiin iyadoo oo isku tashanaysa iskuna tiirsan ilaahayna la kaashanaysa mashaariicda noocaasee isku tashiga bulshadu ay iyadu hindisto ama ay samaysana waxaa tusaale nool u ah mashiinka ogsijiinta curiya ama ogsijiinta ee dhallinyarada reer laascaanood ama gaar ahaan guddi dhallinyarada isxilqaan ee guddoomiyuhu ka warramay ay ka hirgeliyeen mashiinkaasi wuxuu ku kacay lacag fara badan lacagtaa dhammaanteedna waxay ahayd lacag ka timi bulshada laascaanood iyo bulshada gobolka mashruucaasina waxaan odhan karnaa waa mashaariicda nool ee maanta ka hirgelay si isku tashiya isagoo ka faa'iido badan kana qurux badan mashaariicda ay hirgeliyaan dowladaha iyo hay-adahuba waayo mashruucaas in ka badan laba boqol iyo toban madax baa ka qayb qaatay oo wax soo diray waxa uu qofka ugu yareeya wax soo diray kaga qayb qaatay wuxuu soo diray lacag zero pointy four dollar ah taasi waxay tilmaamaysaa lahaansho in ay bulshadani waxaan iyagu leeyihiin waxay tilmaamaysaa maadaama uu si guud dalkii soomaaliya liicay oo dowlad la-aan la liicay in waxyaabaha aafooyinka ama baahiyaha guud ee dunida ee bulshadan soo wajahaya maadaama ay dunidii ku nooshahay dalkii instituushinadii caafimaadka ama wasaaradihii caafimaadka ama awoodihii caafimaadka ee loogu talagalay dadka public serviceka inay siiyaanna ay dee kuwa hadda wakhtigan iska fara jeel ay yihiin oo jilcsan ama aada u liita ay yihiin waxay keenaysaa inay bulshadu kabato oo si iskeeda u kabato marka laga eego dhanka dhaqandhaqaale marka laga eego dhanka caafimaad sidaan ognahay dareenkan wuxuu ka yimid dareen bulsha buu ahaa oo xanuunkan covid nteen ee sida bandemiga dunidao dhan u saameeyey bay waxay la qabtay bulshada laasaanada ama guud ahaan bulshada mandiqadan ku nooli ay la qabtay taasaa waxay keentay inay isku tashato maantana si isku tasho iskaa waxu qabsiya uu ugu hirgalay mashruucaas
sidoo kale cabdifatax maxamed ismaaciil cabdifatax waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta baanka dahabshiil bal ka waran marka dhaqaale la uruurinayo doorka dhallinyaradu ay ka qayb qaadan karaysa dhanka horumarkaoo kale muhiimadda ay leedahay in hanti intaa la-eg lagu aamino ay baraha bulshada ka ololeeyaan dadkan ay ka dhaadhiciyaan faa'iidadaasi inay bulshada u leedahay maxaa laga baran karaya
bismillaah marka koowaad waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa guddida dhallinyarada gobolka sool ee islaqaan oo runtii dadaal fara badan ku bixisay sidii mashruucan dhaxalgalka ahi bulshada deegaanadan ama bulshada kale soomaaliyeed ee baahi u qabi karta in laga caawiyo ciddii maaragtay baahi ay dee mudato in mashiinka laga caawiyo marka intaa laga yimaado runtii wakhtigan dambe aaladda baraha bulshadu ama goobaha ay bulshadu ku kulanto waxay lafdhabar u tahay in mashaariic fara badan laga qaban karayo waa aalad leh waa seef laba afood leh oo dhinaca wanaagsan iyo dhinaca kaleba loo isticmaali karayo marka dhinaca wanaagsan walaal hadii loo isticmaalo oo akoonno la furo oo la sameeyo oo lala xoogan oo bulshada la wacyigeliyo oo laga baraarujiyo waxay si yaroo fudud u sababaysaa in dad fara badan oo adduunka daafihiisa ku kala nool oo qolqol joog dad badan oo dalka gudihiisa ku nool iyo qaar qurbaha jiraba oo inay si yaroo dhib yara ku ogaan karayaan si mugla uga qayb qaadan karayaan shirkadaha maaliyadeedna inta fara badan waxay kaga qayb qaadanayaan in akoonadii u fududeeyaan mas-uuliyaadkii akoonada iyo sidii loo maamulayay hadhowta bulshada xisaab iyo tusay taabsi ah oo loogu soo jawaab celinayo ayay runtii ka qayb qaadanaysaa waana tan guddida isxilqaan wax badan u soo heshay oo ay maxaankuda ku soo koobeen dhaqaalihii labada boqol ee kun oo doolar ku dhowaa ee bulshada gobolka sool ay urursatay mashiinka lagu soo iibiyey iyaga oo madaxiyo u qaybiyey oo gaadhsiiyey in ka badan ilaa laba boqol oo madax oo ay xitaa garanayaan madaxa ugu yar intuu bixiyey oo ahaa iyo madaxa ugu weyn oo ahaa ilaa lixdan kun lacag ka badan marka taasi waxay sahlaysaa in shirkadaha maaliyadeed ay ka caawinayaan in wax kasta oo dhaqdhaqaaqa oo la sameeyey akoonkaas ay ka dhex muuqanayso wixii la dhigay iyo wixii laga saarayba sidoo kale injineer cabdiqaadir maadaama aad ahayd dhallinyaradaasi guddoomiyahooda bal iga waran lacagta intaa laeg siyaabaha aad dadka uga dhaadhicinaysan in laydin aamino oo aad soo gadaysaan mashiinkaasi iyo su-aalaha dadka ka imanaya sidaad ugu qancinayseen runtii de wax kasta oo la qabanayo caqabado bay leedahay caqabado badan way noo muuqanayeen ama way naga hor imaanayeen mararka qaar dadku waxay odhanayeen xoolaha kan inaad cuntaan baa rabtaan caqabadahaasoo dhan dhinac baan iska dhignay runtii waxaan dadka ku qancinayna waxaan ay u baahan yihiin waxaan la qabanaya inay yihiin waxay u baahan yihiin oo haddaan isaga mashiinkan oxyginta laga dhaamaya lagu xirin ugu yaraan waxaa lagu xirayaa walaalkii ama qof ehelkiisa ka mid ah dadkana sidaasaan ku qancinaynay runtiina markii xaaladdan ay timi waxay ahayd xaalad adag oo uu deegaankan ka jiray xanuunka kofirku aada u soo batay deegaankani meesha uu ku yaallo oo gobollada uu maaragtay ku yaallo waxaa soo gaaray mashiinno badan oo somalilan keentay laakiin aan soo gaarin magaalada laascaanood markaa dareen bulsho baa jiray oo dadku iyagaa ayaaba inta badan nooga hormarayey oo ku dhiiranaya inay xoolaha bixiyaan markay arkeen sida macnaha deegaano kalena wax loo gaarsiiyey deegaankan aan wax u gaarin markaa runtii lacagta labada boqol oo kuna waxaan u malaynaya afar bilood wax ka yar baa lagu ururiyey waxaan aad ugu mahad celinaynaa cid kasta oo runtii ka qayb qaadatay qurba joogta baa iyaguna si fiican uga qayb qaadatay runtii in loo mahad celiyo mudan marka wuxuu ahaa barnaamij runtii hirgalay oo aanu aada ugu mahad celinayno dhammaan bulshada gobolka sool
maxamed waxaa jira marka la bixinayo dhaqaale la uruurinayo dadku waxay ka hadlaan in hay-adaha gargaarka ama dowlado ay ka qayb qaadato in bulsha ay isku tashato oo iyagu ay dhaqaalaha isu geeyaan oo dhexdooda ay ka ururiyaan dhaqaale muhiimadda ay leedahay waxqabadkaan ay arkaan bal ka war
waxaa is leeyahay cabdikariinow waxay ka saamayn ka saamayn badan tahay barnaamijyada inta badan sida bini-aadantinimadu ah looga qayb qaato ama guud ahaan soomaaliya looga fuliyey ma ahaa barnaamijyo ay bulshadan iyagu ka fakereen ama iyagu ay diyaarsadeen waa barnaamijyo ama mashaariic cid kale ay hindistay cid kale ay samaysay lagana yaabo inta badan inayna kusoo beegmin wakhtigoodii tusaaleahaan hadda xiliya abaaraan ku jirnaa institution kasta ama hay-ad kasta ama organisation kasta oo ka jira dal ama kuweyna ka mid ahay wuxuu ku howlan yahay wuxuu ku jiraa xilligii proposal developmentiga ama inuu mashaariic develop gareeya ama wado wakhtigan hadda la joogo ama contagaska lagu salaynaya ama concept noodka xilligaa la diyaarinayaa abaar buu ka jawaabaya waxaa laga yaabaa in xilliga proposalkaas laga soo jawaabo uu yimaado xilli bulshadii barwaaqaysan tahay alla weynana ugu gargaaray nimcadiisa iyo roobka ugu gargaaray markaas aanu ahayn mashruuc la jaan qaadi karaya wacyiga markaa jira kan laakiin ay bulshadu isku tashato wuxuu ka jawaabayaa dareenkoodii soomaalidu waxay tidhaahdaa meel bugta iyo farba is og dareenkii bulshee ahaa in dadkii ay ogsojiin la-aan u neefqabatoobayaan waxaan is leeyahay cid kale oo ka jawaabi karaysa inayna jirin ilaahunbaa ka jawaabi karayay sababna uga soo dhigay inay bulshadani ay isku tashato waayo bulshadan inay isku tashato oo lacagta intaa leeg lagu aaminana siduu guddoomiyuhu sheegay waxay ahayd khibrad hore oo hore usoo shaqaysay oo guddidan dhallinyara isxilqaan ay hore uga soo shaqeeyeen mashaariic mashaariicdan la mid ah oo lacaga inahaas ku dhow boqol kun oo dollar ku dhow ay hore usoo maamuleen si itusoo taabsi-ana xilligaasoo kale usoo xisaab celiyeen ilaa baalansigii hadhay aan bulshada dib ula wadaagni taasina waxay in badan sahlaysay inay bulshadu garanayaan shakhsiyaadkay wax u dhiibayaan cidday wax u dhiibayaan sidoo kale cabdi fataax marka laga hadlayo waxaad horey uga dhawaajisay xagga xisaab celinta oo kale in wax la uruuriyo maxay ka taraysaa in hanaan hufan la helo oo xisaaba oo cad shaqadaas inay noqoto mid hore usii socota badanaa waxaa laga hadlaa waxyaabaha dadku qabtaan oo kale in tuhuma ay dhacaan qaarkoodu ay sheegaan in lacagtooda ama la lunsanayo maxay kaga duwan tahay tanoo kale marka dadku bulsho ay isu tagto oo hadhowna si daah furan ay usoo bandhigaan waxyaabihii ay dadka ka qaadeen oo kale ama ololihii dhaqaale ay baraha bulshada ka sameeyeen waad mahadsantahy cabdikariin walaal waxay tani kaga duwan tahay marka barnaamijka lagu saleeyo in akoonna loo furo oo shirkadaha maaliyadada kala duwan laga furo laguna lana sameeyo ciddii awoodda u lahay sida loo maamulayo taasi waxay runtii u fududaynaysaa oo culays fara badan ka qaadaysaa cidda wax uruurinaysaa waxayna wax tar weyn ka tahay habka xisaab celinta hufan ee hadhowto dib loo xisaab celinayo oo waxa weeye xitaa dadyow kale oo goobo kale jooga oo ay dhib ku ahaan lahayd inay markay lacagta rabaan ay kaga qayb qaadanayaan mashruuca khayriga ah ee la wado ee samafalka ah laga yaabo inay dhib ku ahaan lahayd baa si yaroo dhib yar hay-adaha maaliyadeed ama akoonada maxaan ku dhahay loo isticmaalaya barnaamijkaa si yaroo dhib yar kusoo diri karaya qolada gacanta ku haysa mashaariicda samafalkana waxay u fududaynaysaa mar walbaba waxa soo galay inay la socdaan waxa ka baxay si yaroo fudud ay u ogaan karayaan taasina ha dhowto xisaab celin ah ee laysla wada arkayo cid waliba garan karto ay soo celin karayaan halkaas waxay dhisaysaa kalsooni weyn oo bulshadu ay ku dhiirato mashaariic noocan oo kale iyo kuwa ka waaweynba inay mustaqbalka qabsadaan waana ta aan ugu baaqayno bulshada deegaanadan runtii in ay tani ay u noqon doonto tusaale nool oo ay kaga baxaan shakigii ahaa in wax la luunsado ayna ku dhiiradaan tan iyo kuwa ka waaweynba inay qabsadaan guddida istixqaaqna ay si wanaagsan ula shaqeeyaan iyo ciddii kale ee bulshada wax u qabanaysa ee maxaan ku dhahaayey mashaariic noocan oo kale iyo kuwa ka waaweynba mustaqbalka keeni doonta
dhegeystayaal weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool injineer cabdiqaadir maxaa laydinka baran karayaaba idinla tahay dhalinyar ahaan maadaama aad isku tashi bulsho samaysaan oo aad ka qayb qaadata inaad gaadiidka gurmadka ambaleysyada iibisaan mashiin ogsijiinta aad iibisaan dadka aad dhex martaan qofka idin dhegaysanaya oo kale muxuu idinka baran karayaa ama aad is leedahay waad uga faa'iideyn karaysaan
waa maasanta cabdikariinow runtii dee wax badan baa durbana laga bartay waxaa jira bulsho badan oo ama meelo badan oo hadda durba leh aad isxilqaan hanala shaqayso ama aan khibrad ka baranno sidii ay lacagtan labada boqol ee kun ku dhow ay u ururiyeen runtii waanuna soo dhaweynanaa cid kasta oo gobolka iyo cid kastao soomaaliyeedba in wixii aanu ka barannay intii aanu muddadaas tobanka bilood ku dhow iyo shaqooyinkii hore dee ambalaasyadaba inaanu maaragta ka caawinno waxaanu markaa ay bulshadu naga baranaysaa gaar ahaan deegaankan ama gobolka sool in haddii laysku tashado oo gacan aaminana wax loo dhiibo wixii la qabtayna inay noqonayso markaa wax muuqda runtii markaa waxaanu dhiirigelinaynaa anagu in maaragtay lagu dhiirado in wax la wada qabsado ama isxilqaan iyo ciddii maaragtay la garababa waxaa qabato ama cid kale oo wanaagsan oo jirta oo aan dareemayo inay jiraan waxaa qabatay in maaragtay deegaanka dadka jooga waxaan ku dhiirgelinaya inay waxwada qabsiga ay maaragtay runtii kusoo dhowaadaan deegaankanna uu u furan yahay cid kasta oo maaragtay runtii xagga wanaagsan rabta inay wax uga qabato annagoaan diyaar la nahay maxamed waxyaabaha laga hadla waxaa ka mid a bulshada oo kale marka dhallinyaradu ay isu tagto oo kale in hogaanka iyo siday wax u wadayaan oo kale dadka qaarkii ay u arkaan in niman dhallinyaro ay yihiin maxaa tusaalooyin aad is leedahay muhiim bay u yihiin inay fursadahan oo kale dhallinyaradu ay buuxiyaan oo shaqooyinka bulshada lagu caawinaya qayb ka noqdaan lana xoojiyo ururada ay leeyihiin iyo meelaha ay isugu yimaadaan oo kale aad baa umadsantay cabdikeliinow wuxuun baan is leeyahay horta ummad kasta ama dad kasta oo ilaahay qaryo ama beya ama meel ku abuuray cududa keliya ama awoodda keliya leeyihiin waa dhallinyarada dhallinyaradu waxay wax ka bedeli karayaan ama qaabayn karayaan mustaqbalka bulshadaas meeshaa ku nool anagu mar walba u mahad celinayna raadkii ama hogaamintii ay waalidka ama inta naga waaweyn ay soo sameeyeen aanan marna dhaliilayn waxaan is leenahay waxaa laga baran karaa in ay dhallinyaradu u diyaargaroobaan ama qabtaan shaqooyin noocaas oo kale ah inay noqonayso nooc carbis oo ah bulshadii lagu carbinayo dhallinyarada laftigeedina lagu carbinayo inay shaqooyinka noocaas oo kale qabtaan sidaad og tahay isxilqaan dhammaanteed waa dhallinyaro waxaa laga yaabaa in ay ahayd markii hore wax xaqiiqada ka fog aanu caqabadaha ugu badanna kala kulmi jirnay dhallinyara lacag noocaasa intay maamusho si daah furan oo itusoo itaabsiyan usoo xisaab celin karaya waxay ahayd wax bulshada qariib ku ah ama ayna malaysan karayn waayo waan xasuustaa waxyaabaha qaarkood ama xilliyada qaarkood markaan soo ururaynay bulshada gobolka sool aan mar walba sharaf u hayno sida ay noola shaqeeyeen inay qariibsanayeen oo ay la yaabanaay lahaayeen sidee loo samaynayaa ama meelo hore ama raadad hore oo iyagu ay xasuustaan ay nooga tusaale qaadanayeen hadda laakiin waxaan is leenahay annagoon isku ammaanayn inaan mar walba ka dhallinyar ahaan aan u carbisanahay annaga iyo dhallinyarada kale nala shaqaysayba inaanu dhallinyaradaas ama bulshadaas ugu shaqeyno si itusoo itaabsiiya si cid kastaoo bulshada ama deegaanka ku nool ama dhallinyarada dambe aan is leenahay aad uga tagtaan raad ay nolosha gobolka ama bulshada ku qaabeyn karayaan aaminaada oo kale in dhallinyaradu ay tallaabooyinkan qaadaan lacag fara badan bulshada ka ururiyaan ay soo bandhigaan maxay ku kordhinaysaa dadaalka ay ugu jireen inay bulshada hogaankeeda qayb ay ka noqdaan
walaal waxay u kordhinaysaa in horta la aamino kow way soo siyaadinaysaa waxay soo siyaadinaysaa oo kale oo in dhallinyarada laftirkooda ay ku dhiirato wixii ay qabato wax ka duwan oo kale inay qabato waxay soo siyaadinaysaa in waxa weeye waxyaabo laga sheegi lahaa oo looga dhigi lahaa dibindaabyo waxa ay qabteen inay meesha ka baxdo cid kastaabana ay maaragtay ku qanacdo habka ay wax u qabteen
su-aasheena ugu dambaysa oo ah hal mid aan idin wada weydiinayo maxay ka bedelaysaa bulshadu markay isku tiirsanaato dhanka horumarka waxay ka bedelaysaa markay bulshadu isku tiirsanaato dhanka horumarka maantaba oo aynu joogno iyo muddo afar cishaa ka hor laascanood isku duruuf ma ahayn maanta laascanood waxay leedahay mashiin oksijiinta dhaliya oo bulshada laascanood iyo deegaanada ku dhowba si friya ama bilaasha ku gaaraya
maxamed maxay ka bedelaysaa bulshada in laysku tiirsanaado oo ay dadku ay noqdaan kuwa hal meel u wada socda waxna wada qabsanaya
waa mahadsanta cabdikeliino waxaan is leeyahay waxay ka bedelaysaa in haddii bulshadu wada socoto ay hal meel u wada jeestaan in ay noqdaan kuwo awood u leh inay aawdaan daldaloolooyinkooda iyo duruufaha noloshooda ku gadaaman taasun baan is leeyahay bay ka bedeli karaysaa haddii ay noqoto bulsho wada jaan qaadaysa dhinacna u socota waxyaabahaas leeda way ka bedeli karaysaa isku tashiga inay bulshadu sameeyaan oo ay meel u wada socdaan oo horumarka ay ka shaqeeyaan oo kale walaaladeeda igu horreysay sheegeen baan la qabaa intaasayna ku urursan tahay oo bulshadu marka ay isku itijaah iyo isku dhinac ay wax ka wada fiirinayso waxay gaari kartaa guulo fara badan caqabado fara badan bay ka gudbi kartaa baahiyo ay cid kale ula caman lahayd bay daboolan karayaan dee soomaaliduna hore bay u maamaado waxay tiri far keliyihi dhegaystayaal intaasi waxaa ku dhan barnaamijkeenni madasha oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan ayaa waxaan ku soo qaadanaynay dhallinyaro iyagu isku tashi bulshada ku sameeyey in bulshada magaalada laascanood la caawiyo waxaa nagala qayb qaadanayay injineer cabdiqaadir maxamed nuur maxamed cabdilaahi xaaji cilmi cabdifataax maxamuud ismaaciil oo dhammaantoodba ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool intaannu barnaamijkaasi mid la mid aan dhammaantayo aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgeli
addii uu mahadsan yahay cabdikariin olol oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada markana waxyaabaha ciyaaraha ugu waaweyn haddii aan fiirino horyaalka ingiriiska kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaarayaa waxaana kooxda ama kulanka ugu soo horey uu dhex marayaa kooxaha everton iyo stanvilla bradford waxay la ciyaari doontaa kooxda wolverhampton wonders leeds united iyo newcastle united ayaa isku aadan iyo sidoo kale manchester united waxay la ciyaari doontaa kooxda westerham united kulanka ugu dambeeya kulamada horyaalka premier leaga ee caawana waxa uu dhex marayaa kooxda hogaaminaysa horyaalkaasi ee manchester city ee la loodin layahay ayaa waxa ay u dhici doontaa ama ay u martin doontaa kooxda kale ee southampton dhinaca dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaari doonaa waxaana ka mid a kulamada maanta dhacaya kuwa u dhexeeya kooxaha villareal iyo real mayorka sevilla iyo saltavigo atletico madrid iyo valencia garanada iyo osasuna ayaana sidoo kale isku aadan dhegeystayaal dhinaca ciyaaraha africa berito ayay si toosa u bilaaban doonaan iyadoo wareegii labaad loo gudbay islamarkaana ay lix iyo toban wadan isugu soo baxeen labaiyo toban wadan oo si toosa gruubka uga soo baxay iyo afar wadan oo ka mid ah kuwii kaalinta kaa saddexaad kusoo baxay ee ugu dheebcaha badnaa ayaana ka qaybgalaya markana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabtay heestii suleyqa siman waxaa ku luuqeynaya xuseen shire suleyqa siman raalli noqo ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo